alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى allahu wslama wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wasidna cilma waxaynu ku soo dhex jiray kitaabkii qiimaha badnaa ee riyaad الsaalixiin للإمام النووي رحمه الله قال باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به wuxuu baabu yahay kani in loo tartamo oo loo baratamo fii umuuri الآakhirati arrimaha aakhira arrimaha aakhirana waxaa looga jeedaa daacaadka iyo khayrka ilaahay jala wacalaa loogu dhowaanayo walistikhaari mima yutabaraku bih iyo in la dalbo in la badsado alistikthaar ay talabu اlkahra in la dalbo in la badsado mima yutabaraku bihi waxa laga barakaysanayo khayrka iyo wanaagga leh baabkaa hore wuxuu ka soo hadlayey mualifku aliithaar waalmuwaasaat in arrimaha adduunye marka la joogo iyo cuntooyinka iyo wixii la mid ah iithaar la sameeyo oo waxa weeye wixii aada u baahnayd cid kale la ysu dhaafiyo ama muwaasaat la sameeyo oo nafqaybsi ah markii uu taa ka soo warramay baa halkan wuxuu inoogu sheegayaa arrimaha diinta iyo arrimaha khayrka iyo qurubaadka iyo daacaadka iyaga waxa weeyaan iithaar dhexdooda kuma sugna laa iithaara fi lqurbaat oo inaad waxa weeye shaygii aada ilaahay ugu dhowaan lahayd cid kale aad tidhaahdo adaan kuu daayay ama kaaga tanaasulay ee adigu khayrkaa la kaalay oo khayrkaa adigu u dheeree ma aha waa inaad adigu u dheerayso dhinac kale marka laga eego adduunyada in lagu tartamo oo waxa weeyaan markaa qofku uu ku xisaabtamo qofka ka adduunyada badan ee adduunyada kaga horeeya waa laynoo diiday ha yeeshee arrimaha aakhira in lagu tartamo oo qofku uu ku daydo uu eego cidda ka sarraysa cilmiga iyo camalka iyo cibaadada ayaa sharcigu waxa weeye ina faray ee walistikhaari mima yutabaraku bihi markuu sheekhu yidhi waxaa shardi ah waxaa laga barakaysanayaa inuu noqdo wax sharcigu sheegay oo sharciga waafaqsan oo sharciga aan khilaafsanayn qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi wafii daalika kaasi la soo sheegay falyatanaafasa u tartamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaya kaa la soo sheegayna wuxuu ahaa naciimka iyo barwaaqada iyo wanaagga iyo casuumadda fiican ee jannada taalla ee ilaahay jalla wacalaa uu u diyaariyey dadka jannada gelaya waxaa kaloo aayaddan la mid ah limidli haada falyacmal ilcaamiluun kaasoo kale kuwa camal falaya ee shaqaysanaya ha u shaqaystaan nicmadaa iyo karaamada ilaahay dadka wanaagsan aakhira ugu diyaariyey wa can sahli bni sacdin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay utiya waxaa loo keenay bisharaabin sharaab baa loo keenay markan rasuulkeenna sharaabka loo keenay sala allahu calayhi wasalama sida alxaafid ibnu xajar uu yidhi wuxuu joogay gurigii maymuuna umilmu'miniina ayuu joogay oo guryihiisa ka mid ahaa markaa sharaabkan in loo keena ayuu dalbado saasaa loogu keenay fa shariba minhu waxbuu ka cabbay macnii muu wada heensan oo muu wada laacine wax ka mida ayuu cabbay waxna wuu reebay halkaana waxaa laga qaadanayaa qofka sharaab ama caana ama wax la mida loo keeno iyadoo cid kale ay la joogtaa inaanu laacine inuu dadka wuxu reebo oo wuxu hambeeyo wa can yamiinihi midigtiisana waxaa ku sugnaa ghulaamun inan yarbaa midigtiisa fadhiyey wa can yasaarihi bidixdiisana alashyaakhu odayaal baa fadhiyey fa qaala wuxuu rasuulku ku yidhi lilghulaami inankii yaraabaa wuxuu ku yidhi ata'danu lii may fasaxaysaa aan ucdiyo inaan siiyo sharaabka haaulaa'i kuwani odayaasha ah ee kaa da'da weyn sababtu markaa idanka u weydiiyey waxa weeye li'anna qofku marka uu sharaabka cabo ee la doonayo majliska ama dadka fadhiya in loo dhiibo xagga midig baa loo wadayaa xagga midig ayaa laga soo wareejinayaayoo qofkii uu ku horreeyey ka ka midigeeya ayaa loo dhiibayaa saasaa loo wareejinayaa waayahay markaa xaggii midigna inan yar baa fadhiyey odayaashii ka da'da weynaana xaggii bidix bay fadhiyeen isagaa markaa ka leh hase yeeshee iyadoo oo la ilaalinaayo edabta fiican iyo ixtiraamka dadka waaweyn iyo qadarintooda ayuu rasuulku ku yidhi ata'danu lii an ucطiya haaulaa may fasaxaysaa wiil yahow yari inaan odayaashan siiyo laakiin qofka tan oo kale ay la kulanto in idan la weydiistaa waajib ma aha waajib ma aha sida aynu xadiidku arki doono faqaala alghulaamu inankii yaraabaa yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow laa uuhiru door bidi maayo binasiibii dheeftayda minka adiga xaggaaga aan ka helay axadan axadna ka door bidi maayo oo macnihiiska horraysiin maayo ee nasiibka uu rasuulka ka helayna waa inuu waxa weeyeen hambadiisii cabbo oo haddii allaba kuu roon yahay iyadoon cid kale uga horayn si mubaasharatana uu hambadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam u cabo markaa cidnaba iihaar arrintan ugu samayn maayo buuhi oo cidna iska horraysiin maayo fatallahu wuxuu saaray rasuulullaahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalam sharaabkii fii yadihi gacantiisuu saaro o gacantuu geliyo wuxu uhi hoy haddaba cab mutafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qaala wuxuu idhi tallahu bitaa'i lmuhanaati fowqu tada labada dhibcood korka kula marka la akhriyo ay wadacahu uu dhigay weeyi wa haada alghulaamu inankan yarina huwa isagu ibnu cabaas buu ahaa radia allaahu canhuma oo inuu ibnu cabaas ahaana riwaayadda tirmidigaa sheegaysa ibnu cabaas bay ku sheegtay riwaayadda tirmidigu mar haddii ibnu cabaas la idhaahdana dee cabdilaahi un baa loo jeedaa oo iyadoo cabbaas uu carruur kala dhalay ayaa haddana ibnu cabbaas caan waxa ku noqday cabdullaah saasoo kale ibnu cumar haddii la idhaahna cabdullaahi buu caan ku noqday oo calam ku noqday oo carruur badan oo kale wuu lahaaye laakiin cabdullaahi baa calam ku noqday waana nooc ka mida calamada waayahay xadiidku markaa wuxuu tilmaamayaa wixii wanaagsan ee laga barakaysanaayo iyo arrinta fiican inaan ihaar la samaynaynin loo baratamaayo o loo dheeraynaayo sidaa awgeed baa ibnu cabaasin ilaa uhiru binasiibii minka axada qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baynaa ayuubu iyadoo ayuub calayhi الsalaam waa nebi ayuub waa nebigii sabirka badnaayo ilaahay intuu imtixaanay sabray ee ilaahay jala wacalaa qur-aanka inoogaga qisooday baynamaa ayuubu iyadoo ayuub calayhi salaamu yaqtasilu uu maydhanaayo curyaanan xaalo uu qaawan yahay meel cidlaa buu iska joogo markaa isagoo bilaa maryo-a buu iska maydhanayay arrintaasi inay bannaan tahay baa halkaa laga qaadanaya fakhara calayhi waxaa ku soo daatay jaraadun ayax min dahabin dahab ahaaday ha jaraad markaa dahaba ayax dahabaa ku soo daatay waxaa markaa macnuhu yahay in sha allah dahab sida ayaxoo kale u samaysan kayfiyada ayaxoo kale leh qaab ahaan baalkan ayaxa la idhaahdo oo kale ah xagga badnidana sidiisoo kale u badan ayuunbaa sidaa ugu soo qubtay wajacala wuxuu gudagelay jacala bimacnaa sharaca ayuubu ayuub wuxuu gudagelay yaxhii inuu ku xantoobiyo fii hawbihi maradiisa oo gacanta intuu ku soo qaado uu marada ku gurto fanaadaahu waxa u dhawaaqay rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqay caza wajal waxaanu ugu dhawaaqay yaa ayuubu ayuubow alamakun miyaanan ahayn aqnaytuka mid kaa kaaftoonsiiyey camaa taraa waxaanaad aragtay adduunyada ah mid qani ka ah oo ka kaaftoomay miyaanan kaa dhigin waxaa halkaa laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa inuu hadlo kow marka labaadna hadalka ilaahay cod la maqlaayo cidduu doona ay maqlayso inuu leeyahay waayo annidaa codka dheer baa la ydhaha sawtka rafiica baa la ydhaahdaa ana nida sawtu rafiicu wadidahu fahuwa najaau kilaahumaa sawtaani najaaga iyo nidaaga aayaadka ku soo arooray labaduba waa laba cod weeye waxaanay muujinayaan ilaahay inuu hadlo hadalka ilaahayna cod leeyahay sidaasina waa sida ahlu sunnuhu qabaan inuu ilaahay hadlo goortuu doono siduu doono u hadlo wuxuu doono ku hadlo cidduu doono la hadlo iyo hadalkiisu inuu bixarfin wa sawtin laa yumaailu aswaati makhluuqi inuu yahay wuxuu alle ku yidhi kolkaa miyaanan qani kaa yeelin oo mid qalbigiisu uu qani yahay oo adduunyadu aanay waxba la ahayn oo risaalad iyo cilmi aan ku manaystay miyaanan kaa dhigin ama mid maalqabeenahoo maal ilaahay uu siiyey miyaanan kaa dhigin qaala wuxuu idhi balaaha wa cizatika cizadaada ayaan ku dhaartaye haa waad iga dhigtay mid qani ah halkaa waxaa laga qaadanayaa ilaahay sifaadkiisa in lagu dhaaran karo waayo sifatu lciza waa sifo ka mida sifaadka ilaahay jala wacala walaakiin ha yeeshee laa hinan bi laa hinan bi kaaftoon iguma sugna can barakatika barakadaada aan ka kaaftoonaa iguma sugna macnihii barakadaada kama kaaftoomi karo tanina ayaxan igu soo daatay anoo cidladaa iskaga maydhanayana barakadaaday ka mid tahay rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey sifaadka ilaahay waa la magan geli karaa acuudu bicizatika waana lagu dhaaran karaa wacizatika laakiin lama baryi kara bay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddaba waxay ahlulcilmigu isweydiiyeen barako sidee buu noqday ayaxan soo daatay waxaa la yidhi likownihii qariiba cahdin bitakwiinin min allaahi subxaanah waayo abuuristii ilaahay abuuray ayuu markaa ku cusub yahay oo dhowaanunbuu rabbi abuuray oo dabadeetana waa ka sidaasi ku soo daatay xagga ilaahayna ka ahaaday ama ka yimi waxaa kaloo la yidhi ina haadaa aayatu wamucjizatu wa kullu maa nasha'a canha fahuwa baraka arrinkan ilaahay jala wacalaa uu siiyey nebi ayuubna wuxuu ahaa aayad iyo mucjisad ilaahay jala wacalaa uu siiyey buu ahaa oo aayaadka iyo mucjizaadka ambiyada la siiyo ka mid a wax kastoo arrintaa ka dhashaana waa baraka weeye waaya si kastaba ha ahaatee barakadaada ilaahay ou kama kaaftoonsani buu yidhi waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waxyaabaha mubaaxa a maalka iska mubaaxa ah een xaaraanta ahayn in la yska urursan karo hadduu doono haba bato oo wax fara badanba qofka ha u noqdee baabu fadli اlghaniyi shaakiri wuxuu baab u yahay fadliga uu leeyahay caddaynta la caddeeya alghaniyi shaakiri qofka haniga ah ee shaakirka ah hanigu waa qofka ilaahay uu siiyey maal iyo xoolo haddana ashaakiri mahadnaqa ilaahay jala wacalaa uga mahadnaqa waayahay alghaniyu shaakir waxaa looga jeedaa alqaa'imu bima amara allahu tacaala bihi fi lmaali ficla wa tarka waa qofka ku qume ee ka soo baxa sida ilaahay jala wacalaa uu faray maalkan inuu ka yeelo sida ilaahay uu faray maalkan inuu ugu dhaqmo ugu tasarufo ficlan wa tarkan hadday tahay wax maalkan lagu fulinayo lagu samaynayo hadday tahay wax laga ilaalinayo laga tegayaba sheekhu waa sidaa uu markaa u sharaxay culimmaduna waxay isweydiiyaan alfaqiiru saabir qofka aan waxba hayne laakiin iska sabraa iyo qofka alghaniyu shaakir qofka haniga ahee waxayo laakiin ilaahay umahadnaqa iyo maa fadli badan qolo waliba dabadeeta deliilo badan badan badan ayay soo deliishatay ha waxaana markaa fadli badan labadooda ka ilaahay ka alla ka cabsiga badan ee diinta nebi moxamed u aqoonta badan una raacista badan waxaana masaladaa uu aada ugu tiiqtiiqsaday oo uu ku sheegay caalimkii weynaaye ibnulqayim la odhan jiray kitaabkiisa la yidhaahdo cidatu saabiriina wa dakhiratu shaakiriin qaala wuxuu uhi wahuwa haniga shaakirka ahi man akhada qofka ku qaata weeye almaala maalka min wajhihi wejigiisa waa qofka ka qaata yacnii wejiyadiisa xalaasha ah ee saxda ah sida inuu waalidkii ka dhexlo ama ciddii kale uu dhexlaayey sida in la siiyo loo hibeeyo sida in waxa weeyaan markaa uu shaqaysto dariiqo xalaalo uu kula soo baxo wahaakada ee wasarafahu dabadeeta ku bixiya haa wa anfaqahu baa ka sii mudnaan lahayde fii wujuuhihi wejiyadiisa macnii duruqdiisa iyo wadooyinkiisa alma'muuri bihaa laysfaray wadooyinkiisa laysfarayna ku bixisa ya sida wadooyinka markaa waajibka ah kuwa waxa weeyaan markaa sunnaha ah ee mustaxabka ah iyo kuwa mubaaxaa intaba qaala allahu tacaala rabbi waxau ihi fa amaa man midka miya acdaa bixiya maalkiisa ee wataqaa ilaahay ka cabsada ee wasadaqa rumeeya bilxusnaata wanaagga badan laa ilaaha ila allah baa lagu fasiray ama abaalka waxbixintaasi iyo alla ka cabsigaasi ay leedahay rumeeye fasanuyasiruhu kaa waxaanu u fududayn doonaa baa rabbi yidhi lilyusraafta fudaydka badan oo laa ilaaha ila allah aama jannadaba ah wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasayujannabuha naartaasi waxaa ka fogaan doona alatqaa ka alla ka cabsiga badan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wasayujannabuha alatqa waxaa laga fogayn doonaa naartaasi ka alla ka cabsiga badan alladii kaasoo yu'tii bixinaayo maalahu maalkiisa yatasakaa xaalo uu isdahiraayo wamaa liaxadin wal xaal buu bixinayaa maalkiisa maa liaxadin cidnaba aanay ugu sugnaanin cindahu agtiisa min nicmati nicmo nicmadaasoo tujzaa laga abaalgudo iyadoo cidina aanay u gelin gallad iyo nicmadu markaa looga abaalgudaa ayuu maalkiisa bixinayaa ilaahay daraaddii buu u bixinayaa ila btiqaa'a wajhi rabbihi laclaa ha yeeshee wuxuu u bixinayaa istinaagu waa munqaica nooca la idhaahdo ila btiqaa'a wajhi rabbihi laclaa ha yeeshee wuxuu u bixinayaa rabbigiisa sarreeya dalbitaan uu dalbaayo wejigiisa ilaahay daraaddii buu u bixinayaa raalli ahaanshaha rabbigii buu ku doonaya walasawfa jeer dambe ayuu yardaa isaguna raalli noqon doona aayaadkan ugu dambeeya ee suuraddaa la ydhaha suuratu leyl waxay mufasiriintu yidhaahdaan waxay ku soo degtay saxaabigii weyla ee jaliilka ahaa ee abubakar asidiiq radia allahu canhu wa ardaah waayo sifaadkan isaga ayaa halka ugu sarraysa ee ugu mudan ka taagnaa isagaana markaa maalkiisa bixin jiray dadka iska addoommo ah ee la dhibaayo ee ilaahay rumeeyey intuu ku soo iibsaduu ilaahay dartii u xorayn jiray sidaasuu ahaa qof markaa waxa weeye qiimo badan oo aada iyo aada u qaali ah waa yahay hase yeeshee cidda arrimahan oo kale la timaada ee shabbahda ee camalkan oo kalead samaysaana abaalmarintan oo kale way u taallaa waayo qur-aanka iyo sunnada iyo diintu waa caam weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi in tubdu haddaa muujisaan asadaqaati sadaqooyinka haddaa muujisaan fanicimmaa hiya fanicimmaa hiya fanicimmaa ay fanicma maa waa nicmo iyo maadii oo laysku idqaamay fanicma maa shay waxa u wanaagsanaaday hiya ay ibdaa'uhaa muujintaa sadaqada muujinaysaan ayaa u wanaagsanaaday shay oo arrinkaasi waa arrin fiican wa in tukhfuuhaa haddaa qarisaan oo watu'tuuhaa aa siisaan alfuqaraa'a dadka baahan aa siisaanna fa huwa khayrun lakum qarintaasi ayaa idin wanaagsan dadka masaakiinta ayna had iyo jeer waxay jecel yihiin in markaa wixii la siinayo si hoose loo siiyo oo dee loo qariyo wayukafiru cankum ilaahay wuxuu dhaafi oo idinka uu idinka dhaafi min sayi'aatikum sayi'aadkiinana wuu idinkaga dhaafi doonaa wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiir allaha xogogaalka ku aweeye ilaahay jalla wacalaa waxaad samaynaysaan xogogaal buu ku yahay wax walba wuu ogyahay wax ka qarsooninah ma jiro marka la yidhi waa khabiirna iyo waa caliimna waxay tilmaamaysaa qofkii wax wanaagsan sameeye ee daaco iyo qurbe la yimaada ilaahay u ogiye waanu ka abaalmarinaya xagga kale qofkii wax xun la yimaada iyo khasladaan fiicnayna ilaahay wuu ogyahay waanu ka abaalmarinaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi lan tanaaluu ma gaadhaysaan albira wanaagga xataa tunfiquu ilaa aad bixisaan mimaa tuxibuuna waxaad jeceshihiin wax ka mid ah wamaa tunfiquu wixii aad bixisaane min shayin shay ana fa ina allaha bihi caliim ilaahay jala wacalaa wuu ogyahay markii aayaddaasi ay soo degtay abualxa beertiisii qiimaha badnayd ee masaajidka rasuulka ku soo jeeday ee aadka u biyaha macaanayd ee aadka qaaliga u ahayd ee bayruxaal la odhan jiray waa kii bixiyey qaala wuxuu ihi walaayaatu aayaduhu fii fadli linfaaqi aayadahaasoo fii fadli linfaaqi fi aacaati ku saabsan fadliga ay leedahay in aacaadka wax lagu bixiyaa kaiiratun way fara badan tahay macluumatun waana la yaqaana marka aayaadkaasoo dhammi waxay tusayaan cidda ilaahay maal siiye dabadeeta ku mahadnaqda ee wax ka bixisee meelaha fiican gelisaa inay tahay cid fadli weyn leh qaala wuxuu ihi wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama laa xasada kamasha ma jirta iyo ma jeerasho ilaa fi tnatayni laba khasladood mooyaane wax laysku majeerto oo laysku kamtaa ma jiro laba arrin mooyaane xasadkani hadda kii madmuumka ahaa ee xumaan ma aha ya ee macnihiisu ahaa nicmada ilaahay dadka kala siiyey inaad karaahsato o aada dhibsato ha yeeshee xasadkani waa alqabda waxa loo yaqaano oo waa kamashadii ama majeerashadii ya ilaa fitnatayni laba khasladood mooyaane rajulu aataahu laahu maala ay humaa labadaa khasladood rajulu ay khaslatu rajuli nin khasladii weeye ninkaasoo aataahu laahu ilaahay uu siiyey maalan maal uu siiyey oo fasalatahu uu ku diray ilaahay oo uu maaragtay ku saliday calaa halakatihi inuu ku bixiyo maalkaasi fi lxaqi xaqa inuu ku bixiyo iyo wixii wanaagsan xaq waa all wax alla wixii mashruucee fiican weeye iyo wa rajulu wakhaslatu rajulin nin khasladii weeye ninkaasoo aataahu llahu ilaahay uu siiyey xikmatan xikmaduu siiyey xikmaddu waa cilmiga weeye sharciga ah ee naafica ah ee qofku uu wax ku tarka u leh fa huwa isagu yaqdii biha xikmaddaasi ayuu dadka ku kala xukumayaa wa yucallimuhaa waanu barayaa muttafaqu calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa taqadama sharxuhu qariiban sharaxiisuna dhowaan buu markaa waxa weeye inoo soo hormaray oo xasadkaa iyo sheekhu waa kii fasiraayey meel aan fogeyn baynu ku soo marray shan boqol iyo afar iyo afartan raqamka ah ka eeg hadda waaya marka labadaa khasladood ee laysku majeeran karo waxaa ka mid a qofkaa ilaahay xoolaa siiyey ee meelaha wanaagsan markaa waxa weeye ku bixinaya ee darajaadka sare ku tabcanaya وعن بن cمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu hi لاa xسد ma jeerasha ma jirta ilا في اثنتين laba khصلadood mooyaane rajuلani hmaa labadaasi rajuل khصلة rajuل nin khصladii weeye ninkaasoo aataahu الlahu ilaahay uu siiyey alqur'aaنa qur'aanka uu siiyey fahuwa isagu yaquumu bihi qur'aankaasuu isku taagayaa oo macni uu ku tukanayaa anaa alayli saacada habeenkii iyo وaanaa النahaari saacadaha maalintii kolkaa qur-aanka qofku sidiisana wuu akhrisan karaa ajar weyn buu leeyahay salaadahana wuu ku akhrii karaa salaadahana wuu ku akhrii karaa sunno iyo faralba arrinta caynkaasina waa arrin qiimo badan oo loo baahan yahay weeye baaraka allahu fiikum haddaba xadiidkii hore wuxuu ahaa ilaahay xikmad ninuu siiyey xadiidkanna qur-aan uu siiyey weeye isma khilaafsana xikmaddaasi cilmigaa looga jeeday ee xadiidkana qur-aan buu sheegay dee qur-aanku waa afdalulcilmi cilmiga iyo xikmadda ka ugu weyn ee ugu fadliga badan ee ugu horeeyo weeye iyo wa rajulu nin aataahu llahu ilaahay uu siiyey weeye maalan xoolo oo fa huwa isagu yunfiquhu wuu bixinayaa xoolaha anaa alleyli saacadaha habeenkiiyo wa anaa annahaari saacadaha maalintiiba wuu bixinayaa muttafaqun calayhi qaala wuxuu uhi alaanaau asaacaatu saacadaha weeye marka labadan xadiidna way iswaafaqsan yihiin oo isma khilaafsanaa waxaanay tilmaamayaan labadaa arrin cilmiga sharciga ah iyo maalka hagaagsan yaa labadaasi fadligay leeyihiin iyo qiimahooda oo dee maalku marka uu noqdo kaa abaalkiisa la marinaayo meel wanaagsan la dhigaayo aad buu u fiican yahay nicma almaal nicma almaalu الصaalix lirajuli الصaalix وعan abi hurayraةa radي اllahu canhu ana fuqaraaءa الmuhaajiriina wuxuu abi hurayra yidhi radي اllahu canhu iyo fuqaradii muhaajiriinta waxaa la yidhaahdaa min baabi idaafati صifati limawsuufiha waa صifadii oo ciddii ku sifaysnayd loo tiiriyey fuqaraaء imaka waa mudaaf almuhaajiriinana waa mudaafun ilayhi soo maaha ee faqiirnimada ayaa ku sifaysan muhaajiriinta marka macnuhu wuxuu noqonayaa muhaajiriintii fuqarada ahayd hee atow waxay u yimaadeen rasuulallaahi rasuulka ilaahay bay u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay idhaaheen dahaba way la tegeen ahlu duhuuri dadkii xoolaha badan lahaa bidarajaati alculaa darajooyinka sare darajooyinkii sare ayay la tegeen darajooyinkaa sarana siduu ibnu caiyaba tafsiirkiisa ku sheegay waa alqurbu min allahi tacaala ilaahay jala wacalaa in loo dhowaado weeye iyo wanaciimi lmuqiimi nicmadii joogtada ahayd bay la tegeen naciimkaa muqiimka ahina waa naciimu ljanna aladii laa yanqadii abada naciimka iyo barwaaqada jannadeen weligii go ahayn weeye marka sidaasay rasuulka ugu yimaadeen iyagoo u ashkatoonaya faqaala rasuulku wuxu uhi wamaa daaka oo arrinkaasi waa maxay siday ku dhacday arrintaasi yaa faqaaluu waxay idhaahdeen yusalluuna waxay u tukanayaan kamaa nusallii sidaanu u tukanayna dadka xoolaha leh wayasuumuuna waxay u soomayaan kamaa nasuumu sidaanu u soomayno wayatasaddaquuna way sadaqadaysanayaan iyagu walaa natasadaqu waxba sadaqadaysan mayno waayo annagu waxba ma haysano wayuctiquuna way xoraynayaan addoomihii oo walaa nuctiqu annagu laakiin waxba xorayn mayno waxay u jeedaan cibaadaadkii badaniga ahaa ee jidhka laga samaynaayey hadday tahay soon iyo hadday tahay salaadba waanu ka simannahay oo saanu u gudanaynay u gudanayaan oo kagama horayn karno waa yahay cibaadaadkii maaliga ahaa ee maalka lagu gudanayeyna way nagaga horeeyaan oo sadaqad bay la baxayaan oo waxa weeye addoommihii bay xoraynayaan kolkaa darajooyinkii sare way nooga dheereeyeen iyo fadaa'ishii iyo khayrkii weeye ee maxaanu yeellaa sababta ay su-aasha rasuulka u weydiinayaanna ma aha inay xaasidayaan walaalahood iyo saxaabada kale ee waxa weeye waa kamashadii aynu sheegaynayoo waxay doonayaan iyaguna khayr ay markaa ku gaadhaan oo ay ilaahay ugu dhowaadaan inay markaa ogaadaan oo ay helaan waxaa halkaa laga qaadanayaa saxaabada rasuulku siday khayrka iyo wanaagga ugu dadaali jireen faqaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afalaa ucallimukum yaanan idin barahayn shay-an shay shaygaasoo tudrikuuna bihi aa ku gaadhaan man sabaqakum ciddii idinka horraysay oo watasbiquuna bihi aa kaga dheeraysaan man bacdakum cidda idinka dambaysa oo walaa yakuunu aanu noqon ahayn axadun axadna afdala minkum mid idinka fadli badan ilaa man sanaca mid sameeyey mooyaane midla maa sanactum camalkan aad samayseen oo kale qaaluu waxay idhaahdeen balaaha yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi tusabbixuuna subxaanallah baa odhan doontaan wa tukabbiruuna allahu akbar baa odhan doontaan wa taxmaduuna alxamdu lilah baa odhan doontaan dubura kulli salaatin salaad kasta oo farala dabadeed alaaan wa alaaiina maratan saddex iyo soddon jeer macnihii dikriga noocaasa tasbiixda iyo takbiirta iyo taxmiidda mid walba saddex iyo soddon jeer baa la iman doontaan saddexdaa min saddex iyo soddon kolka la idhaahdo sagaal iyo sagaashan weeye intaa in lagu daayaa way suurowdaa xadiidkan lafdigani saasuu sheegaya in boqol lagaga dhiga laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiirna kasii fiican markaa dikrigaa la kaaleya buu yidhi dikrigaasi qiimaha uu leeyahay iyo inaanay ahayn in dhayeeldhayal lagaga tagaa halkaa laga qaadanaya imakana dadku waa waxyaabahay walaalayaal dikrigaasi aada u fududaysteen salaada markay ka baxaanba way iska boodayaan oo meelbay isaga cararayaan iyagoon waxna macnalaba kusii roorahayn ama markay salaada saa uga baxaanba moobeelkanina mashquuliyey bay qofku qaadanayaayoo fariimihii iyo wixii usoo dhacay iyo saadkii iyo wixii usoo dhacay intuu salaada ku jiray buu ku mashquulaya laa dikrigaasi waa mid qiimo badane ha ka tegin farajaca haddana way soo noqdeen macnihii macnuhu wuxuu yahay sidii bay ku noqdeen oo dikrigii bay ku camalfali jireen dabadeeto ee raggii maalka lahaabaa maqlay dikrigaa inuu rasuulku sheegay iyaguna dikrigiina way la yimaadeen oo cibaadaadkii hore ay samaynayeenee jidhka iyo maalkaba ay ku gudanayeen baa tasbiixdii iyo dikrigana ay ku dareen markay maqleen fuqaradii baa arkay iyadoo dikrigiina lala wadaagayo oo dadkii maaragta ahluduhuurka ama maalka haysta ay la wadaagayaan markaasay rasuulka u imanayaan farajaca way soo noqdeen fuqaraau lmuhaajiriina fuqaradii muhaajiriintu ilaa rasuulilaahi bay usoo noqdeen sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay idhaahdeen samica way maqleen ikhwaanunaa walaalahayo ahlulamwaali dadkii xoolaha u saaxiibkaa ahaa bimaa facalnaa waxaanu samaynay way maqleen fafacaluu milahu isagoo kaley sameeyeen dabadeetana ilan lagama xiga iyagaba eh fadli fadaaishan way ku camalfaleen faqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam daalika kaasi fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeye yu'tiihi wuxuu siiya man yashaau cidduu doono qofkuu doonuu ilaahay isugu daraa maal iyo mahadnaq iyo cibaadaadka kale iyo khayrka kalena inuu ku dadaalo dee qofka arrimaha ilaahay isugu darana waa fadli oo gaadhi maysa ciddii aanu maaragta ilaahay fadligaasi siinini muttafaqu calayhi wahada lafdu riwaayati muslimin qaala wuxuu idhi adduhuuru alamwaalu lkaiiratu xoolaha badan weeye wallaahu aclamu waa jamcu dahrin weeyaan waa xoolaha badan marka xadiidkuna masaa'il badan buu daliil u yahay oo ay ka mid tahay qofka qaniga ah ee shaakirka ahi fadliga iyo qiimaha uu leeyahay baabu dikri اlmowti wa qisari اlamali wuxuu baabu yahay dikri اlmowti geerida in la xasuusnaado iyo wa qisari اlamali ididiilada in lasoo gaabsado ayuu markaa waxa weeyaan baabu yahay waa yahay geeridu walaalayaal waa wax dee wujuud iyo hoo jira oo ka mida makhluuqaadka ilaahay jala wacala sida ilaahay noloshaba u abuuray buu geeridana u abuuray aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala cinda ahli sunnana waa arin jiro oo wujuudi ah weeye waayahay waana mid soo socda oo wax kasta oo nool waa mid ku iman doona geeridu kullu nafsin daa'iqat lmowt sidaynu arki doono markaa geerida in la xasuusnaado ayuu baab u yahay wa qisari اlamali ididiiladana lasoo gaabsado ididiiladana waxaa la idhaahdaa rajaau maa tuxibuhu nafsu waxay naftu jeceshahay in la rajeeyo oo la ididiilaysta halkaasaad mari waxaasaad shaqaysan halkaasaad ku raaxaysan xagganaad ka wareegi intaasaad sugeyn ya xilkaasaad qaban maalka intaa iyo intaa laagi baad heli intaasaad sii noolaan halkaasaad u dhoofi doontaa waxyaabaha noocaasee naftu had iyo jeer jecesha ama isugu sheekaynayso ayaama la idhaahdaa marka ididiilada in lasoo gaabsado weeye oo qofku naftiisa uu sheego inay geeridu ku soo kadin karto oo isagoon iska filahayn wax badanna aan diyaarsan isla markaana aan toobad keenin inay geeridu waxa weeyaan qaban karto qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi kullu nafsin naf waliba daa'iqatu lmowti geerida mid dhadhamin weeye geeridu waa wax la dhadhamiyo dhadhamadeeduna waa qadhaadh ikhwaani sakaraadkuna wuu adag yahay wa inamaa tuwafawna waxaa la idiin siinayaa iyadoo dhammaystiran ujuurakum ajaradiina yowma alqiyaamati maalinka qiyaame tuwafawna waxaa loo jeedaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen wallaahu aclame ajarada iyo hawaabka camaladiinaa la ydin siinayaa iyadoo waafiyahoo taam ahoo dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinka qiyaame faman zuxzixa qofka laga fogeeyo cani naari naarta waudkhila aljannata jannadana la geliyaa faqad faaza kaasi wuu liibaanay weeye wama alxayaatu dunyaa noloshan adduunyana may ahaanin ilaa mataacu lguruur alaab yaroo markaa wax dagaysa mooye wax kala may ahaanin mataaca waxay ahlulcilmigu ku fasiraan alaabta yarar ee aan markaa raandhiiska badan lahayn een wakhtiga dheer joogin yaa ee markaba iska waxa weeyaan dhammaata ama sahayda yar ee qofka xoolaha raacaya ama musaafirka ahi uu sii qaato waa alaab yaroo wax dagaysa oo qofka kadinaysa weeye qofkana dee inay dagto ay kadisa ma aha qofka indheergaradka ah ee hagaagsani waa qofka aakhiradiisa u shaqaysanaya adduunyadanna xalaasha ku dadaalaya isla markaa aan waxa weeye cibaadaadka iyo wixii ilaahay faray ka mashquulahayn waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa tadrii garan mayso nafsu nafina maadaa tagsibu hadan berri waxay kasban doonto garan mayso berridaana waxaa looga jeedaa mustaqbal oo dhan ama berri ha noqoto ama saa dambe ha noqoto ama ha noqoto xataa minidka qofku uu joogo waxaa wakhtiga minidka kale ka sii dambeeya wax alla wixii mustaqbalka ku saabsan nafina waxay kasban doonto iyo waxay mudan doonto iyo xaalkeedu siduu noqon doono ma garanayso waaya wamaa tadrii garan maysa nafsu nafina garan maysa biayi ardin dhul alla dhulka tamuutu ay ku dhiman doonto meel alla meelay ku dhiman doonto nafina garan mayso haddii aanay garanahayn meelay ku dhiman doonto wati ay ku wakhti ay dhiman doontona garan mayso waxaa dhici karta qofku meelaanu waxa weeye joogiba jirin ama weligiiba aan u tegin inay dani u gasho show ajashii ajashaa ka dhammaatay oo geeridiisa halkaa taallo halkaasuu ku dhimanayaa dabadeetana uu bartaa ku dhinto imisaynu maqalaa qof baa meeleblaayo caafimaad u tegey dabadeetana uu ku dhinto kamabuu soo noqon ya xadiidkii rasuulkuna wuxuu tilmaamayey markuu ilaahay doono inuu qof naftiisa meel ku qaado uu ku qabto dan uunbuu u geliyaa ya ama waxaad odhanaysaa aanu dhoofo ama waxaad odhanaysaa caafimaad baan u tegayaa ama waxaad odhanaysaa qof halkaa joogaan markaa la kulmaya ama cilmi baad u doonanaysaa ama ganacsi iyo maal baad u doonanaysaa adigu almuhim dan unbaa kaa gelayso dabadeeto ilaan waa halkaad ku dhimanaysa saasaa markaa waxa weeye geeridu ay kuugu imanayso wamaa tadri nafsu biayi ardin tamuut sidaa hadday tahay oo gooraynu dhimanaynaan garanahayn iyo meelaynu ku dhiman toonna mustaqbalka xaalkeennu siduu noqonaynaan garanahayn inaynu dee dadaallo oo aynu ididiilada gaabsanno ayaa kolkaa inala gudboon taswiifka waxa loo yaqaanana aynu iska ilaalino taswiif waa maxay waa sawfa afcal hadhow baan waxaa samayn doonaa hadhow baan toobad keeni hadhow baan tukan hadhow baan sidaa noqon arrinka noocaasana waa in la yska ilaaliyo o laga fogaado waayo hadhow inaad gaadhiyo in kale warumahaysa waxaanay dadka xikmadda ku hadlay qaarkood yidhaahdeen maa madaa faata waalmu'ammalu haybun walaka saacatu alatii anta fiiha wixii tegey waa wax tegay oo ku dhaafay wixii tegey hee wuu ku dhaafay oo dee wixii tegey tiigsimaad ma leh waalmu'ammalu haybun waxaaad ididiilaynaysa aad filanaysaana waa hayb waa wax maqan inaad la kulmiyo in kale waruma haysid walaka saacatu alatii anta fiiha wakhtigaad joogtunbaad leedahe ka faa'iidayso ilaahay daacadiisa geli weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi faidaa jaaa ajaluhum ajashoodu marka ay timaado addoomaha laa yastaakhiruuna saacatan saacadna markaa dib dhici maayaan walaa yastaqdimuuna mana soo hormarayaanoo ajashooda ka soo hormari maayaan wqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka lahow laa tulhikum yaana idinka mashquulinin amwaalukum xoolihiinna iyo walaa awlaadukum caruurtiinu toona can dikri illaahi ilaahay xuskiisa waman yafcal daalika sidaa qofka sameeya fa ulaa'ika kuwaasi hum lkhaasiruuna kuwa khasaaray weeye dikrigaa ilaahay waxaa soo gelaya cibaadaadka kala duwan oo salaadu ay ka mid tahay iyo khayr oo dhan yaanay markaa xoolihiin iyo caruurtiinu khayrka iyo wanaagga idinka mashquulin waanfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum waxaanu idinku arsaaqnay wax ka bixiya min qabli an yaatiya axadakum lmowtu midkiin geeridu intaanay u iman ka hor oo fa yaquulu aanu odhan rabbi yaa rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii ay hallaa akhartanii maadii dibdhigtid ilaa ajalin qariibin wakhti dhow oo fa asadaqa aan wax sadaqadaysto wa akun min asaalixiina dadka wanaagsanna aan ka mid noqdo macnihii midkiin isagoo gabood falay oo haddii allaba kuu roon yahay aan khayr hormarsan intaanay geeridu u imanoo dabeetana sida aanu ku calaacalin walan yu-akhir allaahu ilaahayna dibdhigi maayo nafsa nafna idaa jaaa ajaluhaa ajasheedu marka ay timaado nafna dibdhigi maayo wallaahu ilaahayna khabiirun allaha xogogaalka u aweeye bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan waqaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi xataa idaa jaaa marka uu yimaado axadu axadahum markuu midkood u yimaado almowtu geeridu marka ay u timaado qaala wuxuu odhanayaa rabbi ya rabbi rabbigay ow irjicuunii iceliya buu odhanaya iceli lacallii acmalu saalixan si aan u sameeyo camal wanaagsan saalixan camalan saalixan fii maa taragtu wixii aan ka tegey ee iimaan ahaa si aan markaa waxa weeye intaan ula imaado oo aan u rumeeyo ilaahay camal wanaagsanna ugu falo ama fii maa taragtu waxaan ka tegay ee maal ahaa si aan wejiyada khayrka iyo waxyaabaha ilaahay ii dhowaynayo ugu bixiyo kalaa ha joojiya sidaa innahaa tani kelimatun kelmad weeye huwa isagu qaa'iluhaa uu iska yidhi wa min waraa'ihim gadaashoodana waxaa ahaaday oo sugaaya barsakhun barzakh ilaa yowmi yubcahuuna ilaa maalinka lasoo saaraayo oo marka ay dhintaan daarulbarsakhi bay tegayaan u dhaxaysay adduunyada hadda aynu joogno iyo aakhiradii weynayd barsakhna waxaa loo yidhi lianna adduunyada iyo aakhira ayay markaa u dhaxaysaa waayo barsakha waxaa la ydhaahdaa alxaa'ilu bayna shay-ayn waxa laba shay kala teeda ayaa la ydhaahdaa faidaa nufika marka la afuufo fi suuri suurta marka la afuufo falaa ansaaba baynahum nasaba dhexdooda may ahaanin yowma idin maalintaasi walaa yatasaa'aluuna waxna isweydiin maayaan maalintaa qoloqolo iyo nasab nasab iyo waa in adeerkay iyo waa walaalkay iyo waa reerkayaga iyo waa jilibkayagii midna ma jiro faman haqulat qofka ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisu faulaa'ika kuwaasi hum ulmuflixuuna kuwa liibaanaya weeye waman khafat cidda ay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisuna fa ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda fii jahannamo naarta jahannamo la ydhaahdo ayaanay khaaliduuna ku waarayaan talfaxu way leefi wujuuhahum wejiyadooda waxa leefi annaaru naarta ayaa leefi oo wahum iyagu fiihaa dhexdooda ayay kaalixuuna kayl ka caddaynayaan oo kaalixa waxaa la ydhaahdaa waxa weeyaan yani ahlu naarka marka dee la gubo naarta la geliyo ayaa dibintooda sarana saray u kacaysaa ilaa ay halkaa wejiga iyo xaggaa sare u kacdo faruurta hoosana hoos bay u kacaysaa sidaasaa markaa waxa weeye ilkahoodu ay dabadda ugu soo baxayaan ciyaadan billaah ilaa qowlihi tacaala laga gaadhaayo qaala wuxuu rabbi yidhi kam labihtum imise ayaad ku nagaateen fil ardi dhulka cadada siniina xagga tirada markaa sannadaha qaaluu waxay odhanayaan labihna waxaanu ku nagaanay yowman maalin aw bacda yowmin ama maalin barhkeed baanu ku nagaanay fas'al weydii alcaadiina kuwa wax tiriya qaala wuxuu rabbi odhanayaa in labihtum maydaan nagaanin ilaa qaliila in yar mooyaane waayo adduunyadu aakhira iyo waxa dambe marka loo eego waa in yar low annakum kuntum taclamuuna haddii aad ahaateen kuwa wax garanaya afaxasibtum ma waxaad u malayseen annamaa khalaqnaakum inaanu idiin malayn inaannu idiin abuuray uun cabathan macnihii macno la-aan iyo ciyaar iyo dheeldheel iyo wa annakum idinka ilaynaa xagga iyaga laa turjacuuna inaan laydiin soo celin doonin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi alam yaani miyaanay u dhowaanin liladiina aamanuu kuwa iimaan kale an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay u khushuucdo macnii maxay ugu dhowaan weyde lidikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo wamaa nasala min alxaqi waxa soo degay oo xaq ahaaday oo walaa yakuunuu aanay noqonin kaladiina uutul kitaaba kitaabka kuwii la siiyey oo kale min qablu hore yahuud iyo kiristaan oo fataala uu ku dheeraaday calayhim korkooda alamadu muddadu ay ku dheeraatay oo faqasat ay ingegtay quluubuhum quluubtoodu wa kaiirun in badanoo minhum ka midina faasiquuna kuwa taacada ilaahay ka baxay weeye maxaa markaa dadka muuminiinta qulubtoodu dikriga ilaahay iyo xaqa iyo cilmiga ay ugu khushuuci weyde weeye waa canaan ilaahay dadkii mu'miniinta ah ee hore uu sidaa ku canaananayo weeye waxaanuu yihi cabdilaahi bn mascuud radia allahu canhu ardaa sida muslim saxiixa ku wariyey maa bayna islaamina wa bayna an caatabana allahu bi hadihi alaaya ilaa arbacu siniina markii aanu islaamnay iyo markii ilaahay aayadda nagu canaantay afar sano ayuunbaa u dhaxaysay marka ilaahay wuxuu dadka mu'miniinta a farayaa quluubtoodu inay ku khushuucdo xaqa iyo cilmiga waxaanu u diidayaa inay quluubtoodu qallasho oo xumaanta iyo macaasida ay beriisato oo dariiqadii xumayd ee ahlulkitaabku ay mareen ay qaadaan walaayaatu aayaadku filbaabi baabka xaal ay ku saabsan yihiin kaiiratu way badan yihiin macluumatun waana mid la yaqaano weeye aayaadka sheegaya in geerida la xasuusto iyo didiiladana la gaabsado aakhirana loo diyaar garoobaa aada iyo aad bay cibaad allaahi u badan yihiin marka qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala akhada rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu qabtay sala allahu calayhi wasalama bimankibi garabkayga ayuu qabtay waaya sababtuu rasuulku garabka u qabtay waa baraarujin bay ahlulcilmigu leeyihiin uu baraarujinayaa marka waana tanbiih ama baraarujin ficliya weeye rasuulkeenuna calayhi الsalaau wasalaam markuu saxaabadiisa wax baraayo marna baraarujin ficliya ayuu markaa ku baraarujin jiray marar kalena waxa soo aroortay baraarujin qowli ah oo hadala inuu ku baraarujin jiray taasina waa min xusni tacliimihi salى اllahu alayhi wasalam baris wanaagga rasuulkeenna ayay ka mid ahay kelmaddan haddaba bimankibi waxaa loo akhriyay sidaa aynu u akhrinay oo ah bimankibi oo la yidhaahdo waa mankib keliya oo muhano maahe waa mufrad weeye waxaa kaloo ixtimaali karta ama suuragala inay muhano tahay oo markaana waxay noqonaysaa bimankibaya bimankibaya bay noqonaysaa oo ya-dii waxa weeyaan haddii allaba kuu roon yahay almudaaf ya-dii markaa waxa weeye qofka isagu hadlayaa maaragtay uu isticmaalayey iyo ya-dii muhanaha la ysku idqaamaya bimankibaya labadaasiba waa suuragal sida sharaxa uu ka odhanaya faqaala wuxuu rasuulku uhi markuu garabka sidaa ay qabtay kun waxaad ahaataa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaad ku noqotaa kaanaka hariibun sidii mid hariiba oo kale oo waageeniya hariibka waxaa la yidhaahdaa wadan aanu markaa deganayn qofka jooga aw caabiru sabiilin ama sidii mid waddo ka gudbaya oo kale oo musaafirah waaye hariibka iyo caabiru sabiilku waxay ku kala duwan yihiin hariibku waa qofka meel buu joogaa wuu negi yahay laakiin meeshani meeshii uu deganaa ma aha wuxuu doonayaa intuu dantiisa qabsado inuu dabeetana iskaga tago caabiru sabiilkuna waaba qof musaafir oo socda oo tusaale ahaan isagoo socda oo socdaalkii ku jira ayaa wuxuu soo maray tuulo yar buu soo maray dabadeeta intuu wax ka cunay buu dabadeeta sidaa ku dhaafay waxa markaa sii xeel dheer caabiru sabiilka ayaa sii xeel dheer sidaasoo kale adduunyada ku noqo oo qofka socodka ku jira musaafirka ama waageeniga ah ee qariibka ahi iskuma mashquuliyo inuu waxa weeyaan markaa wax badan qaato ama uu isculaysiiyo iskuma mashquuliyo sahay yar oo waxa weeye uu sahaydo intuu qaato iyo wax fudud uu sii qaadan karo ayuu waxa weeye diyaargarooba ayuu ka socda markaa adduunyadu meel nagu nagaalaya ma aha maalin maalmaha ka mida ayuu qofku ka tegi doonaa waa inuu kolkaa sahayda aakhira ilaashado uu hagaajisto weeye wa kaana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhuma ayaa yaquulu mid yidhaahda iyadoo ay saamaystay waanida rasuulku ay saamaysay idaa amsayta haddaad galabaysato falaa tantadiri sabaaxa subaxaha sugid ee camalkii aad galabtii qaban lahayd iyo wixii lagaaga baahnaa la kaale oo diyaargarow wa idaa asbaxta haddaad waaberiisatana falaa tantadiri ilmasaa'a galabtii ha sugin oo camalkii subaxii lagaala lagaaga baahnaa iyo wixii kula gudboonaa la kaale wakhud qaada min sixatika ee caafimaadkaaga ka sahay qaado limaradika xanuunkaagana u sahay qaado wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limowtika geeridaadana u sahay qaado rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkaa horena waynu usoo marray wa canhu ay wa can ibni cumara ibni cumar waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi maa xaqu mri'in muslimin qof muslim ah qof markaa xaqii maaha qofkaasoo muslimin muslimah xaqii ma aha macnii uma mudno oo arrinta la gudbooni ma aha qofkaasoo lahuula shay-un yuusii fiihi shay-un markaa wax ka dardaarmayo yabiitu inuu baryo leylatayni laba habeen ilaa wawasiyatuhu maktuubatun cindahu dardaarankiisu agtiisa inay ku qoraato mooyaane macnii qof muslim ah oo hayo wuxuu doonayo inuu wax ka dardaarmo yaa xaqii ma aha arrinta u mudanee la gudbooni ma aha inuu laba habeen baryo isagoo aan dardaarankiisii qorin oo dardaarankiisu waxa weeyaan agtiisa aanay oolin iyadoo qoran ahlulcilmiga markaa badidoodu waxay idhaahdaan qoraalku shardi maaha eh macni waxa weeye waa inuu caddeeyo oo uu cid markhaati geliyo oo uu idhaahdo haddii aan dhinto caawa ay tayday noqoto waxaa iyo waxaa bixiya ciddaa waxaa iyo waxaasaan u dardaarmaya sidaa waa inuu idhaahdo متفق عليه قال وحور هذا لفظ البخاري وي وفي رواية لمسلم رواية مسلم كوصغن وحكو صاروري يبيت إنو برياومها دونا ثلاث ليالي سدحبين مركا riwaayadda laba habeen sheegaysiiyo riwaayadda saddexda habeen waxaa laga qaadanayaa macnuhu inaanu ahayn muddo xadidan in la sheegaye macnuhu waxa weeye qofka muslimkaahi inuu waxa weeyaan mar walba diyaar ahaado oo haddii allaba kuu rooyo dardaarankiisu uu u diyaarsanaado ayaa loo baahan yahay qaala ibnu cumara ibnu cumar wuxuu yidhi maa marat calaya imay soo marin laylatun habeen منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك laga bilaabo markaan maqlay rasuulko sidaa yidhi ilaa haday soo martay wa cindii agtayda waxaa ahaatay wasiyatii dardaarankayga dardaarankaygu agtaydu yaalla isagoo qoran oo diyaarsan siduu ugu camal falaya xadiidka ayuu tilmaamayaa labadii habeenee xadiidku sheegayay saddexdiiba uu ka yareeyo habeen walba dardaarankaygu agtayda ayuu ku diyaar ahaan jiray buu leeyahy xadiidkaasina walaalayaal saddex masalo saddexdaba waa laga qaadanaya masalada koowaad ee laga qaadanayaa waxa weeye qofka muslimkaahi inuu geerida u diyaargaroobo ididiiladana uu gaabsado waayo geeridu gooray u iman ma garanayo waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku inuu wasiyadiisa had iyo jeer sii caddeeyo oo uu cid maaragtay markhaatigeliyo ama uu sii qoraba masalada saddexaad ee laga qaadanayaa waxa weeye saxaabadu siday khayrka ugu dadaali jireen waxa rasuulku sheegana calayhi salaatu wasalaam ee ay uga hogaansami jireen arrimahay nagaga horreeyeen baanay ka mid tahay qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu qaala khada nabiyu nebigu wuxuu jeexay sala allahu calayhi wasalama khutuuta xariiqyo ayuu jeexay faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi haada alamalu ididiiladu waa kan weeye wa haadaa kan kalena ajaluhu insaanka ajashiisii weeye fabaynamaa wakti huwa insaanku kadaalika sidaa uu yahay oo ididiilada uu fogaysanaayo oo xariiqaa dheer uu sii tiigsanaayo id jaaa waxa yimaado alkhadu xariiqa alqrabu dhow baa yimaado oo ajasha ku soo kadisa kolkaasaa kow naftu ay ka aguugtaa rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey xadiidkan kale laakiin soo socdaa kasii faahfaahsan rasuulkuna siyaabaha uu dadka wax ku beri jiray waxaa ka mid ahayd mararka qaar inuu xariiqyo iyo wuxu jeexjeexo si ay markaa waxa weeye si cad wax ugu fahmaan wa can ibni mascuudin cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu ihi khada nabiyu nebigu wuxuu xariiqay sala allahu calayhi wasalama khadan xariiq murabacan afargees ah ayuu xariiqay wa khada waxaa kaluu xariiqay khadan xariiq buu ka xariiqay filwasati bartanka xariiqaa hoosoo khaarijan minhu afargeeskaa ka baxsan oo dabadda uga baxaya wa khada waxaa kaloo uu xariiqay khututan xariiqyana uu xariiqay xariiqyadaasoo sikaaran yaryar sida mashhuurka ah ee caanka ahi waa in la ydhaha khututan oo da'da hore la godo in la fadxiyo oo labada da'aba la kordhigoo laydhaha khutatanna way soo aroortay wakhada wuxuu jeexay khutadan xariiqyo sikaaran yaryar ayuu ilaa haada aladii fi lwasati u jeexay markaa xariiqan ee dhexda maraya xaggiisa u jeexay min jaanibihi aladii fi lwasati oo uu uga soo jeexay min jaanibihi xariiqa dhinaciisa aladii kaasoo fi lwasati bartanka markaasi ahaaday faqaala kolkaasuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haadaakani alinsaanu qofkii weeye yani xariiqani waa insaankii waay ishaaradaa hore waxay ku dhacaysaa intan ee khadkan murabaca ama afargeeska ah intan ku dhex jirta ayay ishaaradaa hore ku dhacaysaa haadaakani intan dhexe alinsaanu qofkii weeye wa haadaakanina ishaaradaa labaadna khadkan murabaca ama afargeeskaa bay ku dhacaysaa ajaluhu ajashiisii weeyi muxiiطan bihi xaaluu koobay aw qad axaaطa bihi ama xaaluu koobayoo qofka ajashiisu sidaasay u koobtayoo kama baxsan kara weeyaan wa haada ladii kan wa haadaa khadkan aladii kan khadkaasoo huwa khaarijun soo baxsan oo khadka afargeeskaa ka soo baxsanina amaluhu qofka ididiiladiisii weeye qofka ididiiladiisii weeye oo qofka ididiiladiisu ajashiisa way ka dheer tahay oo meelaanay ajashiisuba gaadhahayn ayaa ididiiladiisu ay ku maqan tahay oo hamadiisu waa wax fog wa haadihi اlkhuطaطu xariiqyadani asqaaru yaryarina alacraadu dhibaatooyinkii qofka qabsanayay weeye haa khadadkan yaryaree khadkaa dhexda maraayo xaggiisa u soo jeedjeedaana waxa weeye waa acraadi iyo dhibaatooyinkii iyo masaa'ibkii qofka markaa haleelaayay fa in akhta'ahu qofka haddii uu seego haadaakani yaa haddii uu seego kani nahashahu haadaa kan kale ayaa markaa asiibaya wa in akhta'ahu haadaakani hadduu seegana nahashahu haadaa kaa kalaa seegaaya haddii tusaale ahaan faqrigu seego xanuunkaa ku dhacaaya hadduu xanuunku seego dhibaato kalaa ku dhacaysa haddii waxaasiba wada seegaana geeri baan daynahayn weeye oo ajashiisiibaa u imanaysa rawaahu lbukhaariy imaamu lbukhaari baa xadiidka wariye wahaadihi tanina suuratuhu suuradiisii weeye suuradiisa markaa waa kaa sheekhu sheegay oo khadka afargeeskaabuu markaa jeexay khadkaa uu ka dhex saarayna amalkii weeye waa ididiiladii intaa dhexana waa qofkii weeye khadkaa afargeeskaahina waa ajashi oo qofkii way koobtay xariiqyadaa yaryar ee xagga kaa dhexda maraya u soo jeedjeedaana waa acraadii oo waa warmahaa qofka xaggiisa u soo jeedjeeda weeye oo kolba mid baa qabsanaya mar wuu xanuunsanayaa mar waxa weeyaan kolkaa faqribaa iyo baahibaa ku dhacaya mar wuu gaajoonaya mar wuu haraadaya mar dhibaato kale mar wuu naxaya mar dhibaato kalea waxa weeye mar wuu baqanaya mar dhibaato kalea ku imanaysa wahaakadaa waaya siyaabo kalena khadkan waa loo xariiqay laakiin sidani waa sida muctamadka ah daahirka xadiidkana waa sida markaa waxa weeye u eeg ee u dhoweeyaan eeg hadda alxaafid ibnu xajar markuu sharaxa saxiixa bukhaariga axaadiistan sharaxayo axaadiistan waxaa walaalayaa laga qaadanayaa marka la ysku soo duuduubo qisarulamalkaa sheekhu sheegaayo ididiilada in la gaabsado oo qofku ogaado ee inay geeridu kusoo kadin karto oo isagoo meel fog ididiilaysanayo waxa weeye geeridu ay qaban karto sidaa awgeed ba alimaamu albukhaariyu raximah ullah wuxuu axaadiistan ku soo arooriyey baabun fi lamali wa tuulihi baab markaa ku saabsan amalka iyo dherarkiisu inaanu fiicnayn ayuu axaadiistan ku soo arooriyey weeye qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi baadiru booba oo la degdega bilacmaali camallada sabcan toddoba ka booba hal tantadiruuna miyaa sugaysaan ilaa faqran faqiirnimo mooyaane faqiirnimadaasoo munsiyan idin ilowsiisa dikriga ilaahi iyo wixii wanaagsan aw ghinan ama qaninimo mooyaane qaninimadaasoo mudqiyan idin xadgudbisa aw maradan ama xanuun mooyaane xanuunkaasoo mufsidan idin fasahaadiyo jidhkiinii fasahaadiyo aw haraman ama gabow mooyaane gabowgaasoo mufanidan idina saasiqiya oo caqligiinii isku darsamo amowtan ama geeri mooyaane geeridaasoo mujhizan idin dhammayso oo si degdega idin disha aw dajaala ama dajaal mooyaane been badanihi fa sharu qaa'ibine fa huwa isagu sharu qaa'ibin waa mid maqanka u shar badan oo yuntadaru la sugaayo aw isaacata ama saacadda mooye wax kale miyaa sugaysaan fasaacatu adhaa saacadu iyadaa balaayo badanoo wa amaru qalaadh badan rawaahu tirmidiyu waqaala xadiiun xasanun xadiidkani waa xadii markaa xasana buu ihi tirmidi intuu wariyey laakiin xadiidku waa daciif weeye waaya waa xadii daciifa muxarar ibnu haaruun baa nin la ydhaabaa sanadkiisa ku jira waana matruuq waay sanad kalena waa lagu wariyey laakiin in majhuula ku jira horena waynu usoo maray xadiidku markaa waa xadii daciif axaadiista kale صaxiixa baa lagaga kaaftoomayay anhu ay an abi hurayraa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama akhiruu badiya dikra haadimi ladaati ka macmacaanka gooyo xuskiisa badiyo yacni wuxuu ujeeda almowta geerida rawaahu tirmidiyu waqaala wuxuu yihi xadiiun xasanu xadiid xasana weeye alimaamu alalbaniyuna xadiidka xasan buu ku xukumo uu taxsiiniyey ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen sanadkiisu xasanba ha ahaado daahirkiisu iyo laakiin waa mursal oo ahlulcilmiga qaar waxaan leeyahay waa markaa waa mawquuf weeye oo ahlulcilmiga qaar baa yidhi marfuuc maaho rasuulka calayhi salaatu wasalaam looma rafcin a'immada qaar baasaa rajaxay haddii qowlkaa lagu socdo qudhihiisa wuxuu leeyahy markaa shawaahid kale markaa ugu yaraan xadiidku waa xasanu likayrihi ugu yaraan weeye haadimna maa bidaali اmucjama daal dhibicla mise waa haadim oo waa bidaali اlmuhmala riwaayaddu waa bidaal daalka dhibicdala weeye riwaayaddu macnuhuna wuxuu noqonayaa marka daal la akhriyay qaaicuha waa ka macmacaanka gooya waxaana looga jeedaa geerida waayo geeridu macmacaankay goysaa oo caafimaadka aad haysato iyo laydha aad iska laydhsanayso iyo adduunyada aad dhex maaxayso cuntada aad cunayso sharaabka aad cabbayso nicmada aad iskaga dhex jirto ehelkaaga iyo caruurtaada iyo waalidka iyo dadkiinna iyo saaxiibada iyo ummaddaa aad ku dhex jirto eed iska dhex maaxayso wax alla waxaa geeridu way kaa kaxaynaysa inta xataa dharkaaga lagaala baxo ayaa laba go oo cadcad haddii lagu helo inta lagugu duubo ayaa adoo keli ah oo cid walba lagaa kaxeeyey xabaan lagu gelinayaa haddaad weliba cid ku aasato hesho weeyaane markaa geerida sheegsheegeeda badiya xasuusnaanteedana badiya weeye geerida oo la xasuusnaadaana fawaa'id badan bay leedahay waxaa ka mid ah qofku inuu daacadii u dhaqsado oo khayrkii markaa aanu ka caajisin oo uu la yimaado waxaa kaloo ka mid a inuu qofku markuu geerida xasuusto sharka iyo xumaanta ka joogsado uu iska ilaaliyo macaasida wixii uu sameeyeyna uu ka toobad keeno waxaa kaloo ka mida fawaa'idka xasuusnaanta geeridu ay leedahay waxyaabahan markaa adduunyada markaad joogto ku qalindaaraaya ama kaa nixinaya ama ku murugo gelinaya haddaad geerida xasuusnaato oo aada xasuusato fudayd bay kuu noqonayaanoo arrimahaasi waxa weeyaan way maaragtay ay kuu sahlanaanayaan darsigana maanta halkaa hainoogu joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online